barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsanah dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a adinka oo ka dhagaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale qaar ka mida efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa jimce bisha may waa labaatan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah xuseen barre iyo caashe ibraahim caashcawd
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah halabuur da'yar oo maanso sawir kaga bixinaya qiso jacayl oo soo martay isaga oo saaxiibadiina ku dhahaya adinkuba waxba ima dhaantaan badda saaxilka seeraha nugaal soonka bari oo dhan soda gabilay soodiga afmeer suuqa xamarweyne sugumaha galbeed iyo jigjiga tan iyo siigaale sagag iyo galduur iyo ilaa webiga saaciisa hablihii socdaalee dhulkana looga tumay saarka soomaalidoo idin yartii calanka laysa sidoo kale waxaannu idiin haynaa wiil dhallinyaro ah oo ku nool laascaanood oo xiiseeya dhagaxaanta macdanta ah waxaana uu ka sheekaynayaa dhacdooyinka xiisaha leh ee uu la kulmo saddex jeer afar jeer tiraba waxaan soo helay waa layga iibsaday tii igu badnayd kun iyo shan boqol baa layga siistay walow aanay badnayn dee wax yar ahayd wuxuu ahaa dhagax buu ahaa
kaalimaha heesaha dabacsan ee barnaamijka idinku talagalayna kama marna
sheekooyinkaasi iyo ciyaarihiiba goordhow ayaad ka bogan doontaan marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mid a wararkii caalamka ciidamada dalka masar ayaa sheegay inay heleen burburkii diyaaraddii egypt air ee ku dhacday badda mediteraneanka qaybo ka mid a milatariga masar ayaa tilmaamay inay ka heleen haraaga diyaaradda meel saddex boqol oo kilomitir u jirta xeebta magaalada alexandria ee waqooyiga masar jenaraal maxamed samiir oo ah hafayeenka milatariga masar ayaa sheegay in biyaha badda laga dhex helay qaar ka mid a alaabadii rakaabka diyaaradda iyo qaybo ka mid a qolfoofkii diyaaradda lafteeda waxaana weli socda baadigoobka qaybaha kale ee diyaaradda iyadoo magaalada qaahira ay gaadheen khubaro faransiis ah iyo farsamayaqaano ka socda shirkadda diyaaradaha samaysa ee airbus
ciidamada dalka nigeria ayaa sheegay in lasoo badbaadiyey gabadhii labaad ee ka mid ah gabdhaha ay afduubeen kooxda bokoxaram afhayeenka milatariga dalka nigeria saani cusmaan ayaa sheegay in gabadhan magaceeda la yidhaahdo saarah luka kana soo jeeda gobolka adamawa ee dalka nigeria milatariga ayaa soo bandhigay sawirka gabadhan oo ku labisan xijaab buluga gabadhan ayaa ah gabadhii labaad ee laga soo badbaadiyey bokoxaram oo laba sano afduub ku haysta laba boqol sagaal iyo toban gabdhood oo arday ahaa
halkaad weli dhegeystaan nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a waana barnaamijkii dhallinyarada maanta maxamed cabdulaahi maxamed oo ku nool laascaanood waxa uu ka shaqaystaa dhinaca dhagaxaanta macdanta ah wuxuuna safar ku tegaa buuraha isagoo raadiya macdan qiimo leh oo u iibgasha haddaba maxamed ayaa waryaha v o eda laascaanood cabdikariim olol la wadaagay qaar ka mida dhacdooyinka xiisaha leh ee uu la kulmo sheekadana dhex martay ayaa waxa uu ii sheegay inuu aada u jecel yahay waxyaabaha dadku ay aadka u daneeyaan macdanta iyo dheemanka bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed cabdilaahi maxamed diiriye dhallinyarada gobolka joogtaa ka mid ahay hase ahaatee ku qanacsan halkaa uu ilaahay ku abuuray ee ku noolyihiin gobol ahaan waad aragto dhallinyaradu haddeer waxay badankoodu u badan yihiin kuwa dalkii ka haajiraya oo dhowaan afar boqol inay dhinteen baad ka warhaysaa anu laakiin dee fikirkaa ma qabo oo waxaan aaminsanahay tan meelaha laga raadinayo in dalka laga heli karo si gaarana waxaan u daneeyaa inaan macnaha waxyaabaha ilaahay ku abuuray dalkeenna macdan ha ahaato ama waxyaabaha kale ilaahay khayraadka u dhulka dhigay inaan ka faa'iidaysto oo de sidaad arkaysaba de wanigii ku tusay waxyaabo badan oon hadda soo helay oo macdantaa dhulka ku abuuran ka mida dhowr jeerna waa ka faa'iiday haddana waxaan jeclay macnaha inaan mid ka sii badan aan helo oo macnaha ka faa'iido waxaan markaad raadinayso waxay u baahan yihiin aqoon inaad aqoon u yeelato aad garanayso jaamacad oga baxdo marka markaad buuraha magaalada laascanood ee gobolka soolaa tagto tiraada waxaasaan raadinayaa bal iga waran wala horta niya waa arrin dhib badan hataa dhallinyarada asxaabteeda markaan u sheega waxay yidhahdeen war waxaan waa lagu waashaa iska daa laakiin aniga hobbigaygeeba ii tahayba inaan labadii wiigba mar raadiyo oon at least two days ku maqnaado waxaan soo helana macnaha kama hadhe waan sii dabagalaa de hadda caalamku dee qofka waxbaba ma dhibaano waxaad u baahato internetka baad ka helaysaa ama muuqaal ahaan ama een, faahfaahintiisaba dhowr jeeroo horena dee saddex jeer afar jeer tiraba waxaan soo helay waa layga iibsaday tii igu badnayd kun iyo shan boqol baa layga siistay walow aanay badnayn dee wax yar ahayd wuxuu ahaa dhagax buu ahaa marka hadda kaba soo qaad dhagaxaad iibisay adigu een, oo aad gadatay een, s- maxaad ku garatayna waxaan ku gartay markii hore waxaan ka soo saaray dhagaxa meel buuraan qodnay baan ka soo saaray se raadkiisaan arkay oo macnaha dee waan iska hobbigaygaaba abada inaan waxaa raadiyo oo dabagalo dee dhagaxa caadiga iyo dhagaxa macdantaana sumaba ekaba markiis hore buu kuu sheegaya haddana markaan helay dee kama hadhine waan sii raadraacay nin dhalinyaro dibadda jiro oo saaxiib naga sawirkiisa u diray wuxuu ii soo sheegaa ninkaasi waxaan wuxuu yahay wuu ii soo baadhaa ma garat ninkaas markuu iisoo sheego xataa barayskiisaan helaa qiimaha dubay uu ka joogo china een, maraykanka mid walba waxa la siisto waan aqaana waan ogahay oo dee haddaba anigaa ku tusiya dee sawiro badan oo een, ee, iigu jira een, mo- ee, facebook ciwaankayga ku wada jira waxaasoo dhanba dee waan helaa oo iguma adka xataa haddii la isiraado macnaha ninkan ku dhaca een, marka een, dhalinyaradu ka waran ila nin dhalinyara ah baa tahay waad lugaysaa god hoosaad gashaa bal sheekooyinkaad la kulantay iga war taniyo god waad garanaysaa hadda een, godkan ku tusiyey afkiisa waad aragtay hoostiisana dee maxaad u malayn markaad macnaha aragti ahaan aad aragto een, hoostiisiina uu adiga arkayo dee macnaha xataa ma waan video ahaan bay igu duubantahay waa kaa ifaya aad aragtid iftiin ahaan afkiisa markaad sii raacdana dee waaba wax iska yar oo aad adigu kolley naftaada kumaad aaminteen laakiin dee aniga waaba habigayga waan gelaya kaba suuqada hadeertaan waxaan arkaa wax dareera ah oo sida laxaamada u eg oo haddii farta la geliya aan ku soo raacayn haddii la daadiya aan kala hadhayn waxaa xagee ka keentayna waan waan ciidana gelin waxaan waxaan ka soo saaray god baan ka soo saaray godkana dee waa kaa aad aragtay aan ku tusay muuqaalkiisa kaasaan ka soo saaray laakiin aniga laba nin oo dhallinyaro aanu nahay waa ta ugu dhibka badan in la raadiyo mar walbana lama helo hadda adigu muddo s- sanad iyo lix bilowdan raadinayay bahasha sheekada kugu qosolka badnayd ee een, kaa soo marta een, raadinta inaad macdan iyo dahab iyo demon iyo mercury aad heshaan adigoo nin dhallinyara ah oo aan qalab haysanin een, oo jaamacad uga soo bixin oo fikradaada iyo maskaxdaada ka keenay inaad intaad buuraha iska aadaan soo raadisaan sheekada kugu qosolka badnayd maxay ahayd miba horta waxay igu qosolka badnaa aan arko waxayd wallaahi intaan ku jirnay ee, ninaan saaxiib nahay baa maalin meel wuxuu ka soo saaray dhagax dhagaxii anagu saan u haynay u haynay u haynay oo aanu ula wareersanay wuxuu yahay dhagaxuna dhagax iska cad buu ahaa ayuu markii dambe nin la fadhiyey dhagaxii laytar ku qabtay gebigiisiiba sida baaruudu noogu kala firdhay kowdhe waa arrintii igu qosolka badneed oo xataa meeshii inaan dib ugu noqono naftaydu waa nasii weyda waxaan meesha qo inta wax ka soo baxaaba waa qarxayaan dee taas ee halkaan faa'iido kasoo doonayno annaga nagu qarxayba
maxamed cabdulaahi maxamed oo ku nool magaalada laascanood oo ka shaqaysta dhinaca dhagxaanta macdanta ah oo halkaasi ugu warramaya wariyaha v o eda cabdikariin olol
mar kale duhur wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan nageeye cali khaliif waa hal abuur da'yar oo ku nool magaalada adis ababa ee dalka ethoobiya waxa uu ka sheekeynayaa maanse uu ka curigay qiso jacayl oo isaga soo martay ismaaciil xuseen farjar ayuu u warramay waxaan jeclaa bal dhinaca dhallinyarada waxaa jira gabayo dhinaca jacaylka ah ama maansooyin aad tirisay Een, bal horta maansadan ugu horreysoo kale ee aad gabadha u tirisay aad ku ammaanayso maxaa kalifay bal sheekada haddaad marka hore iga dhacdid n horta ismaaciilow dee jacaylka waxaa la yidhi maxaanku yidhaahdaa waa ishaa biliqdeeda waa dareen ku bilaabmabay odhan jireen n markaa bal waxaad sawirataa gabar qurux badan oo qurux sidii aynu inagu u naqaanay qofba siba u yaqaanaayay qurux u dhan tahay oo dabeetana humaageeda uu muddo badan ku hor yaallay markaa n gabadhan sagal baan horta ula baxay gabaygana sagal baan u bixiyey sagal oo kale ma magaca dhabtaa mise waa magac aad u bixisay dee niyo ismaaciil waa humaago waxa weeyaan gabadhii magacaada ula baxaysa ma garanaysaa haye marka gabaygan wuxun buu ahaa gabar sagal aada ula baxday oo qurux badan oo maxaanku yidhahdaa qaayihii dumarnimo iyo xishoodkii dumarnimo iyo quruxda dumarnimo inaga sidii aynu u naqaanay marka ismaaciil oo qisadu waxay ahayd juun labadii kun iyo shan iyo tobankii show inta badan malaha arrimaha kalean ka gabgabiyaayo niman aanu asxaab nahayda waxay jeclaadeen inaan jacaylka wax ka idhaahdo haye aniga qudhayduna xilligaa wuxun baan iska ahaa un dee jacaylku dareenkayga waa ku jiray laakiin show afkaanan kala furin haye dabeedna way igugujiyeenoo way igugujiyeenoo way igugujiyeenoo kolba dhinac baa igaga soo wareegeenoo waan u godlan waayey caashaquna wuu yar jiraa soo ma aha marka xilliga adiguna waad yara buuxdaa deni oo haayo dawlado fara badan baa horta dumay laakiin dawladaha berigaasi dawladdaasi waa dhisnay haye haye haye dee markaa horta eh, sidaa guud gabayga asaga la yidhaahdaa sidaasu ku yimi iyo niman aanu asxaab nahay ayuun baan doonayey inaan ugu warramo dee kabtankooda uu igu batay ayaan doonayay inaan iskaga aamusiiyo maxaa ugu mudan En, horta dee waa gabay dheer oo sagal aanu la baxay oo xagga hore carar buu leeyahay ubuc buu leeyahay inantii baan ka sheekaynayaa quruxdii gabadhaasaan ka sheekay tusaale ahaan oo kale ismaaciil intaana jawaabta gaarin baa inantii markaan ka warramayo tusaale ahaan oo kale ee aan doonayo bal arooskii oo kale aan doonaya inaan kuu sawiray iyo siduu u dhacayo haye ba arooskii oo aanad gaadhinba ha arooskii baan usii sawiray waxaa ku jiray sabadii hargeysa iyo burco iyo saylac iyo awda badda saaxil seeraha nugaal soonka bari oo dhan sooda gabilay soodiga afmeer suuqa xamarweyne sugumaha galbeed iyo jigjiga tan iyo siigaale sagag iyo galduur iyo ilaa webiga saaciisa hablihii socdaalee dhul kale looga tumay saarka soomaalida oo idin yartii calanka lay saar moogta inantii baan weli usii tilmaamaya haye marka arooskii baan sawirayaayo waxaan leeyahay sacdaha dharaartii iyo wakhtigu waa sunsumayaaye saatirkiin haddii igu sugan moodna kala seerin ama calafku waa sabab rabbiye saadku ka adeegin saadaashu waa qoys inaan wada samaynaaye sangageel sagaashana markaan siiyo gacalkeeda qori soor madoobaa markaan weliba sii raasho guri saanad loo wacan markaan sagal kusoo hooyo silis wada siddeetana markaan saaro luqunteeda subiciid markii aanu xidhay sawdka laga keenay marka waalidkeena safiicaana nagu saydho waa bixintii halkaasu moog tahay marka inantii waa markii la bixinayo ayaa waxaasoo dhan la doonayaa in lasoo bandhigo ha bixintii weya kadibna gaaskii baa ku xiga dhaqanka soomaalida inanta marka la bixiyo la doo gaaskii baan kuu sawiraya dhallinyaro sibaaq leh markay gaalka salaabayso salca iyo ilaahood markuu ubuxu saameelo sacab iyo damaashaad markuu suuqu dami waayo soo dhoweyn salaan iyo mushxaradna lagu soo riyeeyo sugaanyahantuku goortuu midhaha gaar u kala sooco gabayada sabciinka markuu sare u luuqeeyo halkaasna waa gaaskii ma arkaysaa gaafkii baa la yimi maxaa ku xiga isagana aragtideedii markaan dhab u saabaaleeyo sariir iyo furaashiyo markaan cawba kula seexda marka sawjadii ina khaliif loogu magacsaabo halkaa ismaaciilow xigmad baa ku jirtaa maxay tahay xigmaddaasi markaan ku leeyahay marka sawjadii inaa khaliif loogu magacaabo horta niyo dumarka waxaa la yidhahdaa waa laba midood haye goor dhow inanta waxaasoo ammaana aynu siinay laba midood weeyaan mar waxaa la odhanayaa ninka magaciisaa meesha ka baxo waxaa la odhanayaa ninka halkaa maraya magaciisii inta la ilaa waa la odhanayaa waa odaygii islaantii xaali odaygeedii weeyaan ma og tahay haye marna maxaan ku idhaahdaa de isagii baa inantii sagar iyo magacii o dhan inta la ilaawaadaa waxaa la odhanayaa waa sawjadii inaa khaliif ma og tahayo inantii magaceedii sagar waa la ilaawayaa haye haye haye bal ka soco marka sawjadiina khaliif loogu magac saaro sabi iyo caruur badan markuu eebba iga siiya markaasaan waxaan suudal maray ka samri doonaay markaasaan hurdada seexan oon suurta qaayibiya markaasaan silsiladii gubiya siin lay soo celine dharka suuf markaasaan ka xidhan boqol kun oo suudhe markaasaan sarkaal lay malayn soo majeestaa naftaydana sarreedaan ku furi saaka dabadeede Eg, marka aroosku waa dhammaaday magaranaysa iminkaan doonaya markaan raggii inaan u jawaabo markaan deysa soo baraxay markaad inantii ilaa dadabgal ilaa wixii oo dhan aad soo dhammaysay aad gurigii isku hubsatay ee ammaanteedii o dhan markaan soo taxnay gabagabadii baan iminka kuu soo qabtay marka haye waxaan doonaya ereyadii aan ku gabagabeeyey raggii ugu jawaabayo dee gabaygaba iga keenay haye erayaan saruugay iyo haddaan doodo saxar qaado soomaalidaa badana noo siibo qodin saaca haddaan meel soko aan fogeyn ubuucda kuu seebo ragba silica waa ila qabaa caashaquu solaya saaxiibadeenoo quraan cidaba suurayna surimada halbowlaha rag buu dhiigu sayrtamaya sakaraad rag baa gaadhay oo ciilku saanyadee samhariire qaar baa ka necab sawdka naagaha ina saalax iyabaa ka mida ina saleebaane suldaankii wuxuu dowlad baday waad la socotaay adigaba sirtaadaan hayaa way ku sidataay iga daasa waawiga xamtuu boogta kuusan marka waxaad tidhi waa isku mid baynu waxba isma dhaanne iyo inaan isjuqajuqayn dee niyo waa intaasoo nin baa isgaranaysaa inta wadcigaan deegaankii aan gabayga ka sameeyey marka soomaalida kaleba la isku daya intaasoo ninood garanayso hebel iyo hebel iyo hebel iba oo niyo ma garanaysa dan baa joogo aniguna kuwaasumaa ka mid ahay adiga qudhaada ima dhaantide dee bulshadayga baan leey moog tahay
nageeye cali khaliif oo ah hal abuur da'yar oo ku nool magaalada adis ababa ee dalka etoobiya oo u waramayey ismaaciil xuseen farjar halkaad kala socotaana waa v o a dhegeystayaasha waxaan xusuusinaynaa xuseen ow ee, dhegeystihii jecel gaar ahaan dhallinyarada inay barnaamijkan ka qayb galaan inay sheekooyinkooda nala wadaagi karaan iyaga oo usoo diraya fariimahooda emailka v o e da ee ah somali at v o a news dot com iyaga oo kusoo hagaajinaya barnaamijka ama ciwaan uga soo dhigaya barnaamijka dhallinyarada maanta ra'yiga ayga qabaan iyo sheekooyinka iyo waayaha ay la kulmaanba barnaamijka dhallinyarada maanta mar kasta wuu soo dhaweynaya dhallinyarada kaalimaha heesaha dabacsan markana haddaan jalleecno codka farxiyo fiska iyo heestii wadnaha ay dhagle goorma idinku dambeysay
wadnahay dhagle iyo codkii fanaanada farxiyo fiska intaasaan ku dhaafno halkaad kala socotaana dhegeystayaal waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a waxaanad degeysanaysaan barnaamijkii dhallinyarada maanta haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan wararkii u dambeeyey ciyaaraha waxaa inoo soo koobaya axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha kooxda kubadda cagta manchester united ayaa waxa ay maanta beenisay warar soo baxay oo sheegayey in ay magacaabayso jegada agaasimaha ciyaaraha lagana dhigayo macalin luwin vanhal wargeyska dasan ee ka soo baxa dalka ingiriiska ayaa maanta oo jimcaha qoray in macalinka reer holand uu ka tegi doono tababarnimada kooxda manchester ayada oo lagu bedelayo jose morinhom si kastaba wargeysku waxa uu sheegay in kooxda mayunad ay doonayso inay ku qanciso faanhaal inay ka dhigto agaasimaha ciyaaraha waxaase wararkaasi beeniyey kooxda ma united oo sheegtay inaanu qorshaha ugu jirin in ay soo kordhiso jegada agaasimaha ciyaaraha si kastaba kooxda ma united kama aysan hadlin mustaqbalka macalin luwin vanhal iyo wararka kooxda la xidhiidhinaya tababare jose morinho intaba dhinaca kale ciyaaryahan christian benteke ayaa waxa uu doonayaa in wadahadallo ku saabsan mustaqbalkiisa uu la yeesho tababaraha kooxda liverpool yorgen clob benteke oo kooxda liverpool ay soddon iyo laba milyan oo baan sanadkii lasoo dhaafay kaga soo iibsatay kooxda aston villa ayaa ka ahaa kooxdaasi nin aan inta badan ciyaaraheeda ka soo muuqan waxa uu ku soo bilowday garoommada keliya saddex ka mid ah kulammada horyaalka premier league ee xilli ciyaareedkan inkastoo weeryahanada kooxda liverpool deni ings iyo daniel storage ee labaduba dhaawacnaayeen muddo aad u fog benteke ayaa iminka waxa uu sheegayaa in uu doonayo in uu la hadlo macalinka kooxda ka hor inta aanu mustaqbalkiisa go'aan ka gaarin waxaana si aada u xiiseynaysa kooxda westham oo doonaysa inay la soo siixato dhinaca kale naadiga yuventus ayaa waxa ay ka fikiraysaa beddelka ciyaaryahan alvaro morata oo ay u eg tahay in kooxda uu ka tegi doono kooxda yuventus ayaa waxay isha ku haysaa weeryahanno ay ka mid yihiin edison cavani christian benteke romelo lukaku iyo gabriel jesus haddii kooxda real madrid ay go'aansato in ay dib ula wareegto ciyaaryahan alvaro morata kooxda real madrid ayaa waxa ay haysataa ikhtiyaar ah in ciyaaryahankaasi ay ku iibsan karto soddon milyan oo yuuro haddii ay go'aan ku gaarto sidaasi waxaana kooxda yuventus iminka isku diyaarinaysaa in ay sii hesho beddelka weeryahankaasi ugu dambayntiina madaxweynaha kooxda atletica bilbaw ee dalka sbein jose uritia ayaa waxa uu ku adkaystay in ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara emrik laborte aanu weydiisan kooxda inuu ka tago inkastoo lala xiriirinayo kooxda manchester city ee dalka ingiriiska naadiga man city ayaa lagu warramay inay isku diyaarinayso in ay la soo wareegtay ciyaaryahankaasi iyada oo bixinaysa heshiisna saqiisa oo ah konton milyan oo yuuro si ciyaaryahankaasi ay uga dhigto saxiixa koowaad ee tababare beb gardiool oo xilli ciyaareed ka socda kusoo biiri doona kooxda man city si kastaba oritiya waxa uu sheegay in marnaba uusan ka helin ciyaaryahanka war ah inuu doonayo inuu ku biiro kooxda man city xubintii cayaarahana waa naga intaas
axmed cali sheekh aad ayuu mahadsan yahay oo nala socodsiinayay wararkii u dambeeyey ee cayaara halkaad kala socoteenna oo idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaanaad dhegaysanaysaana barnaamijka dhallinyarada maanta meel kastood naga maqlaysaan mar kale jimco wanaagsan haatanna heestan dabacsan ay ku wada luuqaynayaan maryan mursal iyo cumar dhulle heestii burba kuga gudban
siduu ii barkaday burdo kama bogto ibarrinsayo waygu bahaye siduu ii barkaday burdo kama bogto ibarrinsayo waygu bahaye adaan ku bukaa may bogsiin kartaa addaan ku bukaa may bogsiin kartaa gurbaa kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa
joogsade birbaaygu jaabisane iyo weli bogsade
Baa kugu gudbane Baa kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa
dhulka igu balaadhe berya kama raagine aha dhulka igu balaadhe may baxnaaninaysa way may baxnaaninaysaa
nabsi igu bataa buuliga dhisto siduu yay birdana bahdi iga jare nabsi igu bataa buuliga dhisto siduu yay birdana bahdi iga jare inta lay buddhigin may bogsin kartaa inta lay buddhigin may bogsin kartaa gurbaa kugu gudbane gurbaa kugu gudbane miyadoo bixi kartaa
dhulka igu balaadhe codadkaasi fanaaniinta cumar dhuule iyo marya mursal ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteennii idaacadadu idinka imanaysa laanta af soomaaliga idaacadda v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waa caashe ibraahim iyo xuseen barre iyo dhammaan v o a idinleh sidaas iyo nabadgelyo may baxnaaninaysaa may baxnaaninaysaa boholaha xargagan ee laga baqo anigaba baxsane
This program has come to you from the Voice of America, Washington.